بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسك أن عاو أكبل أبمياه آيات لبي سقاشنات وحنو كتشوغا آيات بقل إيا لباتنات aayadda u dambaysa casharkeennee boqol iyo koob iyo labaatan waxaa ka bilaabmasa qisada ghaswati uxud oo in sha allah darsiga habeen dambe ayay raaci doontaa biidni illaah allah waxau uhi subxaanah lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wama tunfiquu min shayin faina allaha bihi caliim hadihi alaayaat waxaa ku sugan taxsiilu lbiri biاlinfaaqi mima nuxibu in biriga iyo derajada samafalka lagu xasilinayo ama lagu gaadhayo in ruuxu xoolaha alla uu siiye uu ka bixiyo waxa uu jecel yahay wax ka mid ah oo waxaa la diidayaa dee hantidaada waxa ugu liiteen ad adiguba qaadateen inaad indhaha isku qabato mooyaane inaanad hor ilaahay taa u bixin waxa u liita waataynu soo maray suuratu lbaqara walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih marka waxaa derajada biriga lagu gaadhayaa xoolahaagaad ugu jeceshahay wax ka mida hor ilaahay inaad u hurto maaha ka u liita waana tay saxaabadu xaqiijiyeen waa abu talxata alansaari aayaddaasi markay soo degtay ayuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yihi yaa rasuula allah waxaa soo degtay hadalka allahu yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaalii ilaya bayruxaa wuxuu yihi aayaddanaa soo degtay xoolahaygana waxaan ugu jecelahay bustaanka bayruxaa waxaan ka yeelay sadaqa ilaahay dartii aan u bixiyey fajcalhaa xaysu araaka allaah halkii aad u aragta ee alla ku waafajiyo ku bixi hor ilaahay baan u huraye markaasaa nebigu ku yidhi bakin bakin daaka maalun raabix arjuu araa an tajcalaha fi laqrabiin wuxuu yidhi walle waa arrin weyn oo culus oo la yaab badan waana xoolo lagu macaashee xigtada ku bixi macnaha sadaqadu waxay ku fadli badan tahay qofka kuu dhow iyadoo kakaa dheerna ay ku baxayso waxaa kaloo ku sugan aayaadkan taxriimu israa'iila bacd alacimati calaa nafsih waiftiraaءu lyahuudi fi taxriimi bacdi alacima waaraddu calaa dalik nebi yacquub oo israa'iilna la odhan jiray waayo israa'iil waa nebiyullaahi yacquub waa nebi yacquub oo ina isxaaq ahaa ibraahimna awow u ahaa waxaa la yidhi markaa israa'iil luqadooda waxay ku ahayd bimacnaa cabdullah addoon alleh marka israa'iil waa nebigii ilaahaye yacquub marka waxay aayaadkani tilmaamayaan nebi yacquub waa israa'iile wuxuu isagu naftiisa ka xarimay nadar uu ku galay mooye cunto kale oo xaaraan ka ahayd inaanay jirin oo tacaamku kulligii uu xalaal u ahaa waxaa taa lagu radinayaa been abuuradka yahuudeed oo nebiga sala allahu calayhi wasalam intay u yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen moxamed ow waxaad ku andacoonaysaa inaad ku socoto millatu ibraahim calayhi salaam miladii nebi ibraahimna waxaa ka xaaraansanaa cunitaanka hilibka geela iyo caanihiisa iyo xaydha iyo wixii lamidka ah adna waad cunaysaa marka siday isu qabanayaan labadaas markaasaa la caddeeyey arrimahaasi inaanay xaaraan ku ahayn miladii nebi ibraahim iyo tii yacquub midna laakiin yacquub inuu naftiisa waxyaabaha qaarkood isagu ka xarimo nadar uu ku galay waxyaabaha qaarkoodna in yahuud looga xarimay cuquubatan lahum markay dembaabeen ee dulmiga ay galeen laakiin waxaa loo caddeeyey inaanay maa kaana min millati ibraahim walaa min shariicati yacquub cuntooyinka ay sheegayaan inaanay taxriim ku ahayn sharaa'icdii ibraahim iyo yacquub midna weliba waxa lagu cariyey qul faatuu bitawraati fatluhaa in kuntum saadiqiin hadday runtiin tahay waxaad sheegaysaan towraad ka soo saara markay la iman waayeen xujadu waa ku qumto waa laga gar helay waxaana caddaatay waxay u nisbaynayaan ibraahim iyo yacquub wax jiro oo saxa inaanu ahayn nebi moxamed inay ku qabsadaanna aanay xaqu lahayn kulu طacaami kana xila libani israa'iila ila ma xarama israa'iilu calى nafsihi min qabli an tunazla tawraa qul faatuu bاtawraati fatluuha in kuntum saadiqiin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alraddu calى ahli اlkitaab waxaa ka horeeya makaanaة اlbeyt اlxaraam wa fardiyaة اlxaj makaanada iyo maqaamka sare iyo derajada uu leeyahay beytka alle xurmada leh waa makata almukarama kacbada karaamada badan ina awala beyti wudica linnaasi laladii bibakata mubaaraka wa hudan lilcaalamiin waa kacbada maka ku taalla ee laynagu waajibiyey in xaggeeda salaada loola jeedsado waxaa lagu tilmaamay inuu yahay gurigii ugu horeeye ee dadka loo soo dejiyey inay ku cibaadaystaan waxaa jalaaleynku odhanaya jalaaluddiin asuyuuti ina awala beytin wudica linnaas ay mutacabada waa kii ugu horeeye laysu laysku addoonsaday in alle lagu caabudo oo cibaado loo taagay laakiin dee guryaha kale adduunyada la dhisanayo ee umuurta adduunyo dee way iska jireenoo waa ka horreeye laakiin kani wuxuu ugu horeeyey guri cibaado awalu beytin wudica linnaas liajli lcibaada waxaa la tilmaamay aayaad waaweyn oo astaan iyo calaamad u ah shacaa'irta iyo calaamadaha waaweyn ee diinta sharafta leh ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu jideeyey addoommadiisa fiihi aayaatu bayinaatu maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kana aamina waxaa kaloo ku sugan aayaadka in la tilmaamay dabaayicu ahli اlkitaab wa sadduhum can sabiili اllah dhaqamadii xunxumaayay ku dhacayeen kuwii kitaabka la siiyey ku dhaqmi waayey yahuud iyo nasaara iyo inay dadka diinta u diidayeen oo ka manciyayeen inay jidka ilaahay qaadaan qul yaa ahla اlkitaabi lima takfuruuna biaayaati اllahi wallahu shahiidu calى ma tacmaluun qul yaa ahla alkitaabi lima tasuduuna can sabiili اllahi man aamana tabguunaha ciwaja wa antum shuhadaa waxaa kaloo ku sugan aayaadka towjiihaat lilmu'miniin lilictisaami bixabli اllah waاlamri biاlmacruufi waاnnahyi can اlmunkar waاtaxdiiri min altafaruqi wاlikhtilaaf waxaa aayaadkan ku soo arooray talooyin iyo towjiihaad la siinayo addoommada ilaahay ee mu'miniinta ah oo la amraayo inay ilaahay si dhaba uga baqaan oo wixii la fare ay qaataan wixii loo diidayna ay ka tagaan islaamnimada inay daa'imaan oo joogteeyaan ilaa ay ku dhintaan oo gebagabadiiyo gunaanadka ay ku godgalaan iyagoo muslimiin ah waxaa la amray xadhigga alleh iyagoo midaysan inay qabsadaan wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay cuskada idinkoo midaysan oo ha ku kala tegina waxaa ka mida maqaasida waaweyn ee diinta islaamku ay la soo degtay in waxa weeyaan lagu kulmo xaqa oo aan lagu kala tegin oo ummadda islaamku madax iyo mijaba culimo iyo caamaba yar iyo weynba inay ku midoobaan kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa ee hanuunsanaa waxaase laakiin maanta waaqaca ummaddu uu yahay in ummadda islaamku ay siyaasad ahaan u kala googo-een oo diin ahaan ay u kala tegeen oo duweylaad yaryar oo mid walba cidlo laga helay ay u kala googo-een oo taladoodii iyo arrinkoodu aan u midaysnayn oo cadowgoodii cidlo ka helay dabeed cid walba ay u badheedho waxay doonta ay ka fushatay shaacirkii xakiimka ahaana waa kii lahaa تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا warmuhu hadday midoobaan toban ulood haddii laysu geeyo ma jabaan oo haddaad see kale jabi ma karaysid laakiin haddii midhmidh loo kala qaado mid walba ayarbaad laba u kala jabinaysaa waata maanta ummadda islaamka heshay waana ayaan darre iyo guuldarre weyn oo ku habsatay ummadda islaamka waayo cahdigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo cahdigii khulafaa uraashidiin iyo cusuurtii dahabiga ahayd ummadda islaamku madax iyo mijaba mid bay ahaayeen hal hoggaan bay lahaayeen iyo khaliif keliya oo u taliya waxa weeye waxay ahaayeen dad haybad leh oo laga haybadaystoon wax walba lagula soo dhicin maantana xaalkeeda waynu arkaynaa iska dhaaf dowladaha kala duduwan ee mid walba dhexdeedu sida ay kale yihiin baynu ognahay meel dheer ba ha tegin inaku sidaynu nahay siyaasad ahaan iyo diin ahaan iyo dhinac walba ma dad meel u wada jeedaynu nahay mise waynu kala jeednaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaynu ka baryanaa ummadda islaamka qalbigooda inuu isku soo jeediyo waayo rabbigoodu waa mid nebigoodu waa mid qibladoodu waa mid kitaabkoodu waa mid waxay ku kala tagaan ma yaallo meesha laakiin waa hawe iyo shaydaan waajibkuna wuxuu ahaa in kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada iyo dadkii wanaagga ku raacay in lagu midoobo waxa kaloo dhanna bannaanka la yska dhigo waayo midnimada rasmiga ah waxay ku imanaysaa xaqa iyo kitaabka iyo sunnada in lagu kulmo wax alla waxa kale ka soo hadhay xataa haddii laysku dayo in lagu midoobo way adkaanaysaa oo laysku raaci maayo ahwaada dadka iyo rabitaankooduna dhinac iskuma raaci karo laakiin dadka waxaa kulmin kara kitaab iyo sunna waxyiga samaawiga unbaa meel isugu keeni kara oo xero keliya wada gelin kara ilaahay wactasimuu bixabli illaah markuu yidhi waa khitaab lijamiici lmu'miniin waxaa lala hadlayaa mu'miniinta oo dhan madax iyo mijaba waawiljamaacaha wactasimuu wuxuu ku dhacayaa wax alla waxa ahluliimaana waxaa lagu sii adkeeyey jamiican idinkoo midaysan midba dacalkuu ka soo gaadho xadhigga inuu iska laalaadiyo ma aha laakiin waa in si midaysan loo wada qabsado xablullaahi almatiin waxaa lagu sii akiday walaa tafaraquu ha kala tegina waa ikhtilaafu tadaad maaha ikhtilaafu tanawuc oo nusuusta shariicada kitaaban wa sunnatan culimada islaamka iyo fuqahadu marka fahamka naska laga qaadanayo ay ku kala qaybsamayaan kaa sidaasaa laga fahmaya kaa sidaasaa laga fahmaya sida madaahibta islaamiga ah taa waxaa la yidhaha waa ikhtilaafu tanawuc haba kala raajaxsanaado ha lagu kala xoog bato laakiin tafaruqa la diidaya waa waa ikhtilaafu tadaad waa in diinti diintii lagu kala baxo oo dee la noqdo kooxo iyo fariiqooyin midina midda kale aanay bixinayn oo aanay badbaadinayn ama aanay waxba u ogolayn ilaa a'immadu siay isku ahaayeen waynu naqaanaa iyagoo tanawuc afhaamta iyo madaahibtoodu kala duwan tahay waxaa kaloo aayaadka inoo soo socda ku sugan walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaab cadiim waa waciid iyo goodi adag oo ka dhalanaya ummadda islaamku markay kala tagto xaqiiqaduna waxay tahay ummadda islaamku inay ururo iyo fariiqooyin u kala baxdo siyaasad ahaan iyo diin ahaanba wax kitaab iyo sunno daliil looga soo helaya ma aha haba yaraatee ninkii doonaa ha jeclaado ama ha necbaado xaqiiqadu waxay tahay wax daliilo loo soo heli maayo marka ummadda islaamka waajib sharciga waxa ku ah inay ilaahay kaga baqaan diintooda oo ku midoobaan oo wixii khilaafaada iyo tafaruqa keenaya ay u bandhigaan kitaabka iyo sunnada daliilkana u hoggaansamaan hawadana ka baxaan markaas ayaa cududda iyo awoodda islaamku ay adkaanayso ay wax qabsan karaan laakiin haddii nin walba qumanihiisu qoorta u sudan yahay oo nin walba kullu man jamaca casharatan taxazaba waxazabahum kii toban meel isugu geeyaaba uu noqdo fariiqo madax bannaan oo meel taagan dee midhaha la goosanayaa waxaynu maanta arkana uun qadhaadhkeedana inakaa markhaati ka ah oo meel kale uga dooni mayno waynu arkaynaa waxa ka dhashay tafaruqa ummadda idan ummaddu waa inay ilaahay kaga baqdo ku dhaqanka hadalka alla uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu caqliga fayow iyo sharciga saliimka ana labaduba waxay ka markhaati kacayaan arrinkaasi inuu yahay arrin xaqa oo xaqnimadiisu ay caddahay oon caad saaray waxa uun madmadow iyo jadal gelin kara markay hawa soo gasho dee qofka muuminkiina hawada inuu ka xoroobaa ayaa daw ah waayo dee ilaahay keligaa baad hortegaysa qabiil ku raaci maayo urur ku raaci maayo xoolo ku raaci maayaan waxaa kaa horeeya man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk intaa jawaabteeda diyaarso ninna waxba kaama gelin xaqa iyo kitaabka iyo sunnadana sidiisa ugu dhaqan ninna ku waxa weeyaan wax kuu tari maayo waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen ahlulkitaabku dabaaicooda iyo dhaqamadooda iyo qaybahay u qeybsan yihiin horta waxaa la tilmaamay khayriyatu hadihi اlumma ummadda nebi moxamed salى اllahu alayhi wasalam khayriyada waxay ku heshay oo kuntum khayra ummati ukhrijat linnaas waxaana ugu horeeya wanaagoy isfaraan iyo xumaha iska reebaan iyo iimaankoy ku toosnaadaan waxaa la tilmaamay nimanka ahlu kitaabka la yidhi hadday rumayn lahaayeen waa fiicnaan lahayd laakiin mu'miniin waa leeyihiin sida cabdillaahi ibnu salaam iyo haclabat ibnu saciid wayse yar yihiina agarkoodu waa faasiqiin daacad iyo diintaba ka baxay minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun waxaa la tilmaamay iyaga laftoodu inay qaybsamaan oonay sinnayn oo kala soocan yihiin waa cadaaladda islaamka cadliga iyo waxa weeyaan wanaagga islaamka waxaa ka mid ah dee dadka in qof walba wuxuu mutaystay loo sheego oo walaa tabkhasu nnaasa ashyaaءahum marka ahlu kitaabka laftoodii baa alla u yihi laysuu sawaa'an ma sinno nimanku min ahli اlkitaabi ummatun qaa'ima waxaa ka mida kuwa toosan waa kuwoodii rumeeyey oo har iyo habeenba kitaabka alle aayaadkiisa akrinaya iyagoo tukanaya rumaynaya alla iyo maalinta dambe wanaagga dadka faraya xumahana ka reebaya khayrka u degdegaya kuwaasay leeyihiin oo dee iyaga laftoodu ma wada xuma ee rag wanaagsan bay leeyihiin ahlu kitaab oo rumeeyey nebigoodii hore iyo kii dambeba oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam kadib waxaa la tilmaamay khusraanu lkaafiriina wadayaacu acmaalihim gaaladu inay khasaareen camalkooduna burayo mar haddaanu iimaan ku dhisnayn ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a waulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun mathalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati addunya kamathali riix waxaa la yidhi kuwa gaalada ah hantidooda iyo ubadkoogu midna cadaabka ilaahay ka celin maayo naar bay ku waarayaan waxay adduunyada ku bixinayaanna waxa uu la mid yahay sida uu u baaba-aye aanu baaqi u noqonayn midhana aanay uga goosanayn waa sidii beer habeen hamaday intuu ku dhuftay dabiil qabow ama kulul ay baabi'iso aanay waxba ka reebin dabayshaasi baabi'isay beertaas een waxba ka baaqi yeelin sida qofkii u baahnaa uu ugu khasaaray oo kale ayaa adduunyada waxay ku qabteen gaala ugu khasaaraysaa waa waxay bixiyaan hadday caawimo tahay hadday caafimaad tahay hadday silatu raxim tahay waxyaabaha wanaagsan ee adduunyada ku samaynayaan kol haddaanay iimaan ku samaynayo gaalo yihiin waa acmaal buraysa oo aan waxa weeyaan wax midhaa aakhire aanay ka goosanayn aayaadka u dambeeya ilahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala xiqdu lkaafiriina wa nifaaquhum maca almu'miniin calool xumada iyo xiqdiga ay gaalo mu'miniinta u hayaan iyo munaafaqada ay mu'miniinta kula dhaqmayaan ee markay u yimaadaanna ay odhanayaan waa mu'miniin baanu nahay markay ka tagaanna ay waxay doonaan samaynayaan ciil iyo cadho ay u qabaan darteed oo ilaahay waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu biطaanata min duunikum laa ya'luunakum khabaala aayaadkaa muuminiinta waxaa lagaga reebay inay sokeeye ka samaystaan oo isoo dhowaystaan gaalo aan teello u dhiganayn siday u xumayn lahaayeen waxaa ilaahay uga warramay isagaa addoommadiisa u ogaal badane inay cadow iyo col u yihiin gaaladu mu'miniinta oonay marnaba nasteexu ahayn weligaaba haddii lagu yidhaahdo waa nasteex warka ilaahay uun qaado alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaaha addoommadiisa abuuray miyaanu isagu u ogaal badnayn balaa qul a antum aclamu am illaah walaa yunabi'uka mithlu khabiir ilaaha waxa weeyaan xogogaalka ah ee u aqoonta badan sida uu kaaga warramayo gaalo iyo xaqaa'iqa arrimaha oo dhan cid kaaga warrami kartaa ma jirto ilaahay waxa uu tilmaamay cadaawaddoodu heerka ay gaadhay gaalo in haddii ummadda islaamka wanaag yar ay ku arkaan ay ka xumaanayaan oo ka qoomamoonayaan dhibaatada ku dhacdana ay ku farxayaan intaas ay noogu filan cadaawadda gaalo inaynu garanno oo col ka yeelano inaan marnaba soo dhowaysan allah waxau uhi subxaanah lan tanaaluu gaadhi maysaan albira ay darajata albiri darajada samafalkee sarraysa ma gaadhi kartaan ama lan tanaaluu gaadhi maysaan albira ay thawaaba albiri samafalka abaalmarintiisoo janno a gaadhi maysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa min bacdi maa shay barhkii aada bixisaan kaasoo tuxibuuna aad jeceshihiin oo xoolihiinna ah macnaha darajada sare ee samafalka gaadhi maysaan ama abaalka weyn ee jannada gaadhi maysaan xataa tunfiquu mimaa tuxibuun ilaa aada wax ka bixisaan xoolihiinna aada jeceshihiin ilaahay deeqdiisa iyo dulqaadkiisa aanay ka mid tahay wuxuu isagu ku siiyey inaanu wada bixika oo dhan ee barhkii bixi uu ku yidhi ilaahay waxa u ihi wamaa tunfiquu wax alla waxaa bixisaan oo min shayin shay ah intuu doona ha leekaadee fa ina allaha ilaahay bihi shaygaa caliimun waa kii u ogaal badan kol hadduu og yahayna waa kaa abaalinaya ilaahay waxa u ihi kullu طacaami cuntadu dhammaanteed kaana waxa u ahaaday huwa cuntada oo dhan kullu طacaamkaas xillan ay xalaalan xalaal buu ahaa libani israa'iila yacquub ubadkiisa xalaal bay u ahaayeen cuntooyinkoo dhan ilaa maakii mooyaane xarama uu ka xarimay israa'iilu waa nebi yacquube israa'iil uu ka xarimay calaa nafsih naftiisa uu ka xarimay mooyaane min qabli an tunazala tawraatu towraad intaan la soo dejin horteed wuxuu naftiisa yacquub ka xarimay mooyaane oo min qablida lagu tacalluqiyo xaramada ama min qabli an tunazala tawraatu kullu طacaam reer banuu israa'iil xalaal buu u ahaa min qabli an tunazala tawraatu towraad intaan la soo dejin horteed xalaal bay u ahayd cunto oo dhammi oo xillanta oo master bimacna alxalaala lagu tacalluqiyo oo xilligu waa master waana luqo ku bannaan oo mithla alxalaal sida masterka xaraamba xirmun loo yidhaahdo oo waxaa la yidhaha alxirmu waa lugatun fi lxaraam kamaa ana alxilla lugatun fi lxalaal sida jamalka uu futuuxaadka ku tilmaamayo qul waxaa tidhaha nebi moxamedow fa'tuu balkeena oo la kaalaya bitawraati towraad la kaalaya oo fatluuha akhriya in kuntum haddii aada ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya macnaha waxay ku andacoonayeen hilibkan geela iyo waxa weeyaan caanihiisa iyo waxyaabaha la midka ah inuu shariicadii waxa weeyaan nebi ibraahim iyo yacquubba inuu muxaram ku ahaa markaa nebi maxamed bay ku yidhaahdeen haddaad millatu ibraahim haysato maxaad u cunaysaa dee maad iska daysa waxaa marka loo caddaynayaa inaanay shariicadii ibraahim iyo tii yacquub midna aanay xaaraan ku ahayn israa'iil isagu naftiisa wuxuu ka xarimay mooyaane ama nimanka yahuudeed markii dambey dembaabeen ee dulmiga galeen wixii dulmigooda dartii looga xarimay mooyaane taxriimka israa'iil ama yacquubna wuxuu ahaa oo culimmadu ku tilmaameen halkan waxaa la yidhi nebi yacquub waxaa ku dhacay xanuunka la ydhaha cirqu nasa waa xidid halkaa misigta intuu ka bilaabmo lugtoo dhan ku dherermo oo aada u culus xanuunkaa xididkaasuu qaadoo ku dhacay markaasaa nebi yacquub wuxuu neder ku galay in haddii alla caafiyo cunto wuxuu ugu jecel yahay uu iska xarimayo unu u dhowaanay ilaahay waa caafiyey dabeed nadarkii isagoo fulinaya ayaa cunto wuxuu ugu jeclaa oo cadka geela iyo caanahooda ah uu naftiisii ka xarimay dabeed ubadkiisiina waa laga xarimay marka yacni taxriimka yacquubu naftiisa ka xarimay sababteedu sidaasay ahayd marka waxaa loo tilmaamayaa dee yacquub wuxuu naftiisa isagu ka xarimee dabeed ubadkiisana laga xarimay mooyaane iyo wixii nimanka yahuudeed markay dembaabeen cuquubo ahaan looga xarimay mooyaane yacni wax may ahayn waxyaabahani wax hore xaaraan u ahaa oo shariicadii yacquub iyo millatu ibraahim hore loogu soo dejiye may ahayn oo ilaahay waxau ihi fabidulmi min aladiina haaduu xaramna calayhim طayibaatin uxilat lahum yacni dulmigii yahuudi gashay darteed ayaa waxyaabo wanaagsanaa oo xalaal markii hore u ahaa aanu uga xarimnay macnaha waa cuquubatan lahu marka waxaa la tilmaamayaa uun israa'iil isagu naftiisa wuxuu ka xarimay ama nimanka yahuudeed lagu ciqaabay mooyaane wax millatu ibraahim iyo yacquub hore uga mid ahaa oo muxaram aha inaanay ahayn siday ku andacoonayaan kuwan ahlukitaab kullu acaami cuntada dhammaanteed kaana waxa uu ahaa huwa kullu acaamkaasi xillan ay xalaalan xalaal buu ahaa libani israa'iila yacquub ubadkiisii nimankii reer banu israa'iil ilaa maa kii mooyaane xarama uu ka xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsih naftiisa uu ka xarimay mooyaane kadibna ubadkiisii lagaga xarimay fi tawraa min qabli an tunazala tawraatu tawraad intaan laba soo dejin horteed wuxuu naftiisa yacquub hore uga xarimay mooyaane oo xaramada lagu tacalluqiyo ama min qabli an tunazala tawraa tawraad intaan la soo dejin horteed kullu طacaam xalaal buu ahaa qul waxaa tidhaha nebi maxamedow fa'tuu bal la kaalaya kuwan yahuudda ahow bitawraa bal tawraad keena oo waxaanad sheegaysaan ka soo saara weeyaan oo fatluuha akhriya in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan alla waxa u ihi faman iftaraa ruuxa ku abuurta cala allahi alla korkiisa alkadiba been ku abuurta min bacdi dalik intaa dabadeed intaa xaqa iyo xujada ay caddaatay kadib ruuxa ilaahay haddana ku been abuurtee u badheedhay intaa kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta xadgudbay waa iyaga oo man mar damiir mufradaa loo celinayaa faman iftaraa huwa mar ismu ishaare jamacaa loo celinayaa fa ulaa'ik waayo mawsuulku waa min siyaqi lcumuum oo waxaa la yidhaahdaa isamka mawsuulka ah dee biictibaari lafdihina waa u mufrad man biictibaari lmacnaana waa u majmuuc oo xagga lafdiga marka la tixgeliyo damiir mufradaa loo celinayaa oo faman iftaraa huwa xagga macnaha jamaca ee caamka ah marka la yani la ictibaariyo la tixgeliyana waxaa loo celinayaa jamaca fa ulaa'ika oo manta cumuumkeeda marka la eego alla waxa uhi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow sadaqa allah ilaahay baa run sheegay meesha waxaa ku jirta idinku been baa sheegaysaan oo waxaad u nisbaynaysaan yacquub iyo ibraahiim waa beentiin ilaahay siduu ku warramay ayaase run ah ee fatabicuu raaca millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid toosan oo baadil oo dhan ka soo baydhayo xaqa usoo iilanaya wamaa kaana ma ahanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ee ilaahay cid kale cibaadadiisa la wadaajiya ka mid ma ahaan oo weligii kama mid noqon maa kaana walam yakun allah waxa uu ihi ina awala beytin gurigii ugu horeeyey ee wudica loo dejiye linnaasi dadka ay mutacabadan sida jalaaleynka uu soo qadarayo iyadoo alle lagu caabudayo gurigii ugu horreeye dadka loo dejiyey si alle loogu caabudo laladii waa ka bibakata maka ku sugan bakata waa mila makata wasnan wa macnan baka iyo maka waa isku mid marka gurigii ugu horreeye dadka loo dejiyey si ay rabbi ugu caabudaan waa ka maka ku yaalla waa kacbada karaamada leh mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyo khayrkiisu badan yahay barakadiisa waxaa ka mid a salaada keliya lagu tukadaa boqol kun oo salaadood la ajar iyo abaala faral iyo sunnaba barakadiisa waxaa ka mid a dawaafka lagu dawaafaa meelan isaga ahayn kuma bannaana barakadiisa waxaa ka mid a shacaa'irta waaweyn ee maqaamu ibraahim iyo safe iyo marwe ee dhexdiisa ku sugan waxaasoo dhammi waa barakaadka alle dhexdiisa u dhigay een meel kale oolin wahudan iyo hanuun xaal uu yahay beytka barakada badani lilcaalamiina caalamiinta iyo uunka alla abuuray oo dhan hanuun loo soo rogay uu yahay oo ay ku hanuunayaan ay ku soo hagaagayaan alla waxaa u ihi fiihi beytkaa dhexdiisa waxaa ku sugan aayaatun aayaad baa ku sugan aayaadka oo bayinaatun cadcad aayaddu waa calaama marka calaamooyin waaweyn oo astaan u ah shacaa'irta waaweyn ee diinta islaamka oo astaan iyo calaamadu ah ilaaha waxa weeyaan sharaa'icdaa jideeye weynidiis iyo waaxidnimadiis calaamooyinkan cadcad ee waaweyn baa beytkaa dhexdiisa ku sugan ka bedelo maqaamu ibraahiima nebi ibraahim halkuu ku joogsanayay kacbada markuu dhisayey ayaa ku sugan oo maqaamu ibraahim la yidhaah amaba ka dhig khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo waxaad tidhaha minhaa m mubtade khabarkiisii maxduuf yahy oo khabarka usoo qadaro minhaa maqaamu ibraahim minhaa aayaadkaa cadcad ee beytka dhexdiisa yaalla waxaa ka mid a maqaamu ibraahiima nebi ibraahim halkuu ku joogsanayey ee uu istaagayey oo waxa weeye markii seeskii iyo dhismihii beytku uu kor noqdee uu dheeraaday ayaa dhagaxu meesha soo dhigtay uu fuulo si uu dhismaha dheer ugu gaadho mucjisada iyo karaamaadka meeshaa uu nebi ibraahim ku joogsan jiray yaallana waxaa ka mid a dhulka iyo meel qoyan baa faruhu ay raadeeyaan oo raadku baaqi ku noqdaa laakiin sida caadiga a dhagax qof ku joogsaday ma raadeeyo isaga raadkii lugihiisaa weli ku yaallo ilaa yowmina haada baaqi ah oo aan baabi'in waa karaamo cajiib oo ilaahay dee halkaa uu yeelay waana halka ay sunnada tahay marka la dawaafo faral iyo sunnaba in gadaashiisa laba ragcadood oo sunnaha lagu soo tukada waa hadday suurowdo haddii kale meeshii xaramka kaaga suurto gashaba waad kaga tukanaysaa fiihi waxaa beytkaa dhexdiisa ku sugan aayaatun bayinaatun calaamooyin cadcadoo waaweyn maqaamu ibraahiima minhaa maqaamu ibraahim aayaadkaa waxaa ka mida ibraahim halkuu ku joogsanayay kacbada dhismaheedu markuu dheeraadee uu dhisayey si uu gaadho dhagixii uu ku joogsanayaa ka mid a waman axad ka dakhalahu gala beytkaasi kaana waxa uu ahaanayaa huwa mankaasi aamina mid nabad galay oo aan la dhibayn buu ahaanayaa walidaalika ilaa wakhtigii jaahiliyadee qabla alislaam xaramka nin gala wuu ku nabadgeli jiray oo ninku aabbihii ninkii dilay hadduu arka juuqu ma odhan jirin ilaa xuduuda xaramka uu ka baxo saaxibu wajhi nahaar tafsiirkiisa isagu wuxuu ku odhanayaa aaminan haadaa khabarun waxa w hada amrun fii suurati alkhabar wuxuu odhanayaa waa amar suuro khabar ku yimid oo bimacnaa aaminuu man dakhala alxarama waxaa loo jeedaa war nabadgeliya oo ammaan siiya xaramka id cidda xuduuddiisa gasha labadubana waa sax haddii laga dhigo khabari iyo haddii la yidhaah waa bimacna alamri oo waaqiciisuna waa amni waana la amray in la ammaan geliyo ummadda waman axad ka dakhalahu gala beytkaasi kaana aamina wuxuu ahaanayaa mid nabadgalay oon la dhibay oo iyadoo dadka hareeraha xaramka an nafyo maaltoona loo bixinayn baa xaramka lagu badbaadayey xurmada alla uu geliyey darteed walilaah alla waxa u sugan oo cala annaas dadka korkooda ilaahay waxa ugu sugan xiju lbeyti beytkiisa inay u qastaan oo u xajiyaan baa ilaahay dadka korkooda uu ku leeyahy man mid baa korkiisa uu xajkaa alla ku leeyahay oo man waa bedelu bacdin min kullin oo cala annaas cumuumkaa dadkoo dhan ku dhacaya ayaa laga soo reebay ama laga soo bedelay mustatiica oo ka uu waajibka ku yahay xajku ilan waa ka karaye walilaah alla waxaa u sugnaaduu mutaystay oo xaq uu yeeshay waa laamul istixqaaqe calannaasi dadka korkooda waxaa ugu sugnaaday calaaduna waa lilwujuube xiju lbeyti beytkiisaa barakada le inay u xajaan oo u qasdaan baa ilaahay dadka korkooda ku leeyahay ka bedel naaska man mid ayaa korkiisa ilaahay xajkaa uu ku leeyahy oo xajku uu ku waajibay kaasoo istataaca kara ilayhi ay ila lbeyt gurigaa karaamada le xaggiisa u awooda sabiilan wadda ahaan nebiguna sida xadiidka uu ku tilmaamay sabiilku waa azaadu waraaxila waa sahayda iyo gaadiidka uu ku gaadhayo waman axadka ka fara gaalooba huwa manko fa ina allaha alla haniyun waa mid ka deeqtoomo ka maarmay cani ilcaalamiina uunka iyo makhluuqaadka oo dhan rabbi waa mid ka maarmoon cidna u baahnayd marka ninka alle ka gaalooba ama xajka waajibnimadiisaba diidee dafira ilain wujuubka xajka oo la diido waa min arkaani lislaam iyo waa kufri iyada hadduu caajisnimo iyo tasaahul uga taga isagoo rumaysan dee maha kufri ee waa kabaa'ir laakiin hadduu dafiraba waajibnimadiisa waa kufri akbar waman kafara ruuxa gaaloobana fa ina allaha alla haniyun waa mid ka deeqtoomay cani ilcaalamiina caalamiinta oo dhan oo nina u baahnayn alla waxau ihi qul waxaad tidhaha nabi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyo lima takfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan waxay culimmadu tafsiirku yidhaahdeen soo celcelintan yaa ahla alkitaabi lagu soo celceliyey ee aan iimaanno loogu yeedhin sida mu'miniintan loo odhan yaa ayuha almu'minuuna magacaantoodiina aan lagu magacaabin ee yaa ahlalkitaabi uun laleeyahay waa ihaanatun lahum liannahum kafaruu bilkitaab walam yu'minuu bih waa ihaano lagu dulaynayo oo kitaabka may rumayna dee waa beeniyeen allah waxau ihi qul waxaad ku tidhaha nebi maxamed ow yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow kuwii kitaabka la siiyeyow lima takfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qur'aanigaa ee tilmaamihii nebi moxamed sheegaya maxaa uga kufriyaysaan walxaal allahu allana shahiidun calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan uu markhaati ka yahay ama wallaahu allana shahiidun kii og weeyaanee marag iyo markhaati ka ah calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee gaalnimo iyo kufriga aad u badheedhaysaan ilaahay waa og yahay kol hadduu og yahayna waa idinka abaalmarin doonaa qul waxaad tidhaha nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow lima tasudduuna maxaad uga jeedinaysaan ama uga mancinaysaan oo ugu diidaysaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaad uga mancinaysaan oo uga hor joogsanaysaan man axadka aamano rumeeye huwa manku tabquuna xaal aad doonaysaan oo haa jidkaa ilaahay aad la doonaysaan ciwajaa qallooc wal xaalna aad qallooc la doonaysaan antum idinku shuhadaa aad ka markhaati tihiin xaqnimada jidka ilaahay iyo diinta islaamka wama allaahu ilaahayna ma aha nin bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan abaalkeedana way idin heli sadadanna waa sadadii mutacadiga ahayd ee mafcuulka qaadanaysay oo sada ysadda yasudu saddan iyo suduudan sadda mar waa mutacadi oo mafcuul bay qaadataa masderkeedu waa sadda saddan marna waa laazim oo mafcuul ma qaadato waa bimacna alicraad oo masderkeedu suduud buu noqdaa midna waa sadi midna waa suduud oo sadda suduudan waa bimacnaa acrada mafcuulna uma baahna laakiin sadda saddan waa bimacna almanci oo mafcuul bay u baahantay waana tan macnuhuna waxau noqonayaa lima tasuduuna maxaad uga mancinaysaaned ugu diidaysaan ama uga hor joogsanaysaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa maxaad uga hor joogsanaysaan mancid waa mafcuulkii sadada kaasoo aamana rumeeye huwa manku tabquunahaa xaal aad la doonaysaan jidkaa alle ciwaja qallooc wal xaalna aad qallooca la doonaysaan antum idinku shuhadaa aad ka markhaati tihiin oo garanaysaan xaqnimada diinta islaamka iyo jidka alleh wama allaahu allana ma aha nin bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow in tutiicuu haddii aad yeeshaan oo u dheganuglaataan ama adeecdaan fariiqan kooxoo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwa ahlu kitaabkaee yahuud iyo nasaaro haddaa u dheganuglaataan ama warkooda aa maqashaan yaruduukum ay yusayiruukum waxay idinka ahaysiinayaan bacda iimaanikum iimaankiinna dabadii waxay idinka ahaysiinayaan kaafiriina kuwa gaaloobay oo gaalnimay dib idinku celinayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a wa kayfa takfuruuna oo sidee u gaaloobaysaan mu'miniintiiyay walxaal antum idinku tutlaa laydinku dul akhriyaya calaykum korkiinna aayaat ullah ilaahay aayaadkiisa iyadoo korkiinna lagu akhriyayo walxaal fiikum dhexdiinnana rasuuluh rasuulkii ilaahay uu dhexdiinna ku sugan yahay waman axadka yactasim cuskada billaah ilaahay ruuxa cuskada ee ku dhega xadhigiisa faqad hudiya alla ilahay dhab ahaan waxaa loogu hanooniyey ilaa siraatin jidka xaggiisa jid xaggii ayaa lagu hanooniyey jidka oo mustaqiimin toosan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow ittaquu llaha ilaahay ka baqa xaqa tuqaati alla ka cabsigiisa dhabta ah ee xaqa uu idinku leeyahay saxaabadu markii ay yidhaahdeen sidee aanu xaqa taqwa u gaadhi karaa waxaa soo degtay fattaquu llaha ma statactum oo lagu nasakhay xaqa tuqaati waxaa markaa ay taasi tilmaamaysaa muraadka looga jeedo xaqa tuqaatihi waa inta karaankaaga iyo awooddaada ah waayo ma suurtagal aha an tattaqi llaha xaqa taqwaah kama gun gaadhi kartid rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum markaan amar idin faro waxaa kartaan kala kaalaya qawaacidda shareecadana dee waxaa ka mid a laa waajiba maca alcajsi shayga la kari waayo wujuubkiisu waa dhacaya oo salli qaa'iman fain lam tastadci faqaacidan fain lam tastadci facalaa janbin marka taqwa llahi xaqa taqwaah waa inta awoodda iyo kartidu ay tahay oo waxa bayaaminaysa ama caddaynaysa fattaquu llaha ma statactum yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow ittaquu llaha alla ka baqa xaqa tuqaati alla ka cabsigiisa dhabta ah waa intaa awoodaan waxaad gaadhi ka weydaan kuma dembaabaysaan waxaad gaadhi kari weydaan walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna aada hoggaansantihiin mooyaane xaal axwaasha ka mid oo kale ha ku dhimanina ilaa fii xaalati lislaam idinkoo hoggaansan mooyaane si kale ha ku dhimanina culimadu waxay yidhahdeen annahyu munsabun calaa tarki lislaami laa cala almowt waxaa nahyigu ku shubmayaa ama uu ku dhacayaa islaamka inaan laga tegin ee geerida ma aha waayo ruuxuu geerida gacmaha kuma haysto lama odhan karo dee ha dhimanin goortuu alla doonuu dhimanaya laakiin waxaa isaga u suurtagalka ikhtiyaarkiisa ku xidhani waa inuu islaamnimada haysto oo uu ku sugnaado aanu ka siiban marka nafyigu wuxuu u dhacayaa alistimraaru cala alislaam islaamka inaan laga tegin ee lagu taagnaado walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansan aatiyin mooye si kale ha ku dhimanina wactasimuu cuskada bixabli illaahi ilaahay xadhigiisa cuskada jamiican ay mujtamiciina xaal a tihiin kuwa midaysan oo isu dhan yacni dhammaantiin xadhigga alla cuskada idinkoo isu dhan walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha ku kala tafaraaruqina wadkuruu xusa nicmat allaahi ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa uu idiin nicmeeyey calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xusa xuskuna wuxuu keensanayaa rabbi in loogu mahadnaqoon lagu dembaabin id wakti uu idiin nicmeeyey kuntum a ahaydeen acdaa'an kuwa col isku ah oo faallafa dabeed alla isu soo dhoweeyey bayna quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda oo fa asbaxtum dabeed aada noqoteen oo binicmat binicmatihi ay biincaami illaah ilaahay nicmayntiisaa uu idiin nicmeeyey sababteeda aa ku ahaateen ikhwaanan kuwo walaalo ah idinkoo hore u ahaa col daahay go-ay oo midna midka kale aanu bixinay wa kuntum waxaanad hore u ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii ayaa ku dul sugnaydeen markii hore godka oo min annaari naarta ka mid a god naareed baad afaafkiisa iyo qarkiisa taagnaydeen oo inaad ku dhacdaan uun idiin hadhsanay fa anqadakum dabeed waxa idinka badbaadiyey rabbi oo minhaa naartaasaa rabbi idinka badbaadiyey ama minhaa godkaa iyo xufradaasa alla idinka badbaadiyey ama minhaa qarkaa iyo shafaagaa laftiisa alla idinka badbaadiyey labada kaleba waa mu'anas laakiin shafaa iyadoo mudakara waxay u banaanaatay damiiru tatniya inuu u noqdo damiiru taaniis baan ujeedaa dhadig inuu u noqdo waxaa baneeyey dee almudaafu walmudaaf ilayh ka shay ilwaaxidi oo mudaaf ilayhgiisu mar hadduu mu'anas yahay isna ta'niiska kaasun buu ka kasbanayaa oo shafaada lafteeda haa loo celin karaa labada kalena waaba muanas naarta iyo xufrada saddexda kaa doonta u celi alla waxau ihi kadalik ay kamaa bayana dalik sidaa ilaahay aayaadkaa hore u soo caddeeyey ayaa yubayinu allah alla idinku caddaynayaa lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum taataduuna likay taadaduu si aada u hanuuntaan oo xaqa u aqoonsataan allah waxau ihi waltakun ha ahaato oo minkum idinka ha idinka mid noqoto oo ummatun ummad iyo kooxe ha idinka mid noqoto ummaddii nebi moxamedey kooxdaasoo yadcuuna ugu baaqaya dadka ila alkhayri khayrka xaggiisa ugu baaqaya marka minta tabciidiya marka laga dhigo dee wujuubkii iyo faralkii dacwadu wuxuu noqonayaa fardu kifaaya oo ummadda qeyb ka midi hadday u qumto kuna fillaato inta kale wuu ka dhacayaa oo ku dambaabi mayso laakiin waxaad ogaataa ood hoosta ka xariiqdaa fardu kifaaya marka la leeyahay waxaa loo shardiyaa xusuulu lkifaaya inta u qumta inay ku fillaato in alle intay ku fillaanayso dadka dembigu kama dhacayo markay ku fillaadaan baa inta kale dembi la-aan noqonaysa marka minta waa haddii tabciidiyo laga dhigo waa ummaddii qeyb ka midihi dacwaddii haw kacdo oo yacni hadday ku fillaato markaa intii kale ku dambaabi maayaan haddii minta bayaaniye laga dhigana waa kulligiin ducaad noqda oo fardu cayn bay idinku wada tahay culimmadu si ay tilmaamaanna dee axwaasha dacwada iyo ducaaddu iyo maraaxishay marayaan waa kala duwan tahay oo dee maray kifaayi tahay iyo maray fardu cayn tahay iyo cid gaaroy mutacayin ku noqonayso iyo cid ay ka dhacayso intaba dadku waa yeelanayaan axwaasha iyo maraaxisha gaarkee ku xeeran ayaa xukumka ka ratibmayaana uu ku salaysan yahi marka marka laga dhigo bayaaniyana oo markaa kullukum ducaad noqda macnuhu noqonayo waltakun ha ahaato ummatun ummad oo minkum idinka ah marka waa ku bayaami idinka mida maahe ummad idinka ah oo ummaddii nebi moxamed ah dhammaanteed ha ahaato yadcuuna ila alkhayri kuwa khayrka dadka ugu baaqaya marka waa bayaaniyo dadkao dhanna ducaad baa laga rabaa waana sidaa la rabo qof kastoo muslim ah nin walba karaankiisa an yakuuna daaciyan ila allah waltakun ha ahaato oo minkum idinka ha idinka mid noqoto ummatun ummad yacni qeyb ummaddii nebi moxamed ka mid ah ha laydinka helo qaybta ama ummadaasoo yadcuuna dadka ugu baaqaya ila alkhayri khayrka xaggiisa oo ya'muruuna amraya bilmacruufi wanaagga oo yanhawna u diidaya cani lmunkari xumaanta akbaru macruufna waa tawxiid la faro akbaru munkar dadka loo diidana waa shirki wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanee guusha gaadhay ah walaa takunuu aanina kaladiina sida kuwii tafaraquu kala tegay oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa ja'ahum lbayinaat xujooyinka iyo aayaadka cadcadiintay u yimaadeen dabadeed diinta kuwii ku kala tegay ee kala dhaqaaqay ha la mid noqonina mu'miniinta loo diidayaa gaale iyo ahlu kitaab inay ka shabahaan xagga kala tagga iyo diinta in la ysku khilaafo dee maantana waa shabaheenoo idinkaaba markhaati ka ah taasaana laynoo diidayaa inaynu shabahno oo sifo sifadii ahlu kitaabka ka mida mu'miniinta in laga helaa la diidan yihi walaa takuunu ha ahaanina kaladiina sida kuwii tafaraquu kala tegey oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa ja'ahum albayinaat xujooyinka iyo aayaadka cadcadiintay u yimaadeen dabadeed kuwii diinta ku kala tegey ee ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaara ha la mid noqonin oo kuwaa ha shabihina wa ulaa'ika kuwaasi ay ilmuttasifuuna bimaa dukir waxaa lasoo tilmaamay kuwa ku toosan ee laga helay lahum waxaa u sugnaaday ay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn yowma maalin baa cadaabkaasi u sugnaaday tabyadu ay caddaanaysa wujuuhun wejiyaal waa dadka muuminiinta ee sunnada iyo xaqa ku sugan oo wataswadu ay madoobaanaysa wujuuhun wejiyaal waa gaalada iyo bidcada iyo baadida kuwa ku sugan fa ama aladiina kuwa iswadad ay madoobaatay wujuuhum wejiyadoodu fa yuqaalu lahum qowlka usoo qadar maquululqowlkii baa yaalle fayuqaalu lahum kuwaa wejiyadu ay madoobaadeen waxaa lagu odhan doonaa akafartum ma waxa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina dabadii miyaa gaalowdeen faduuquu haddaad sidaa samayseen dee faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya oo bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisa ku dhandhamiya cadaabka takfuruuna kuwa gaalooba ahaydeen wa ama aladiina kuwa say biyadad ay caddaatay wujuuhum wejiyadoodu fa fii raxmat illaah ay fa hum fii raxmat illaah iyagu raxmadda rabbi ayaa dhexdeeda ku sugnaadeen oo hum iyagu fiihaa raxmaddaa dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi alla waxaa u ihi tilka taa lasoo tilmaamo aayaadka ihi aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeyi waxaa ismu ishaaraha baciidkaa loogu tilmaamay tilka taa iyadoo gacmahaba lagu hayo aayaadka waa liculuwi lmansilati wa bucdi lmaqaam waa bucdi iyo culuwi macnawi ah oo xagga maqaamka iyo derajada ah walow xisan haba ku dhowaado ayuu kaa dheeraanay tilka taa si sarraysa ee maqaamkeedu sarreeya aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeyi oo natluuhaa waanu akhriyanaa aayaadka calayka korkaagaan nebi maxamed oo ku akhriyanaa oo bilxaqi xaq baananu ku akhriyanaa wama allah ilaahay ma aha nin yuriidu mid doonaya dulma dulmi mid la doonaya lilcaalamiina addoommada ama uunka oo dhan iska dhaaf inuu dulmiyo ee lama doonayo walilaah allahun waxaa u sugan laa ligayrih cid kale wax kuma laha e oo taqdiimkaa xasriga keenaye maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka dhexdooda ku sugan oo dhan allah iska leh iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxaa ku sugan oo dhan rabbi baa iska leh wa ila allaahi alla xaggiisa unbaa turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa kuntum waxaa ahaateen ummaddii nebi moxamedey khayra ummah arrintaa dukhuulka aweligaee ugu horeeya waa nebi moxamed iyo saxaabaduu barbaariyey ayaa awalu man yadkhul fi hadihi alkhayriya waxa markaa iyaguna nasiib iyo dheeftooda ka qaadanaya cid kasta oo sifaadka la sheegay ku tilmaamta ama yacni ku toosnaato oo laga helay oo ummadda nebi maxamed ka mid ah allah waxaa u ihi kuntum waxaa ahaateen khayra ummatin ummadta u khayr badan ummadda oo ukhrijad loo soo bixiye linnaasi dadka taamuruuna jumladan istinaafiyadii waa jaarin majra tacliil waa meeshii cilaynta ama sababayntoo kaley dhacday maxaa ku noqoteen khayr lumam waa ta'muruuna iyo waxa ka dambeeya ta'muruuna waxaad isfaraysaan bilmacruufi waxa wanaagsan watanhawna waxaanad iska reebaysaan cani lmunkari waxa xun watu'minuuna billaah allana waa rumaynaysaan waa salaaxu nafsi wa islaaxu lgayr waxaad garanaysaa keligaa ood hagaagto dee looma badbaadayo yacni inaad adigu hagaagto waxna hagaajiso ayaad ku badbaadaysaa oo waa dacwadii iyo iimaankii adigu hagaag dadkana hagaaji laakiin haddaad tiri aanu kol haddaan hagaagay waan fadhiisanaya laguma badbaadayo suuratu lcasri ayaa inoogu filan inaan salaaxu nafsi keligii lagu badbaadayn ilaa islaaxa loo geeyo allah waxau ihi walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwii la siiyey lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaankaas masderka aamana laga fahmo damiirka kaana ku asturan u celi oo lakaana waxau ahaan lahaa huwa iimaanku khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga mid u khayr badanna ha odhan oo waayo waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi halkan wax la kala fadilayaa ma yaalo oo waayo xagga gaalnimada wax khayrihi ma yaalo khayr waa ka madhan yahay khayrku waa iimaanka uun kol haddii iimaankuni khayr uu leeyahay asalka khayriyada ka macnee oo afcalu tafdiilkii ha ka macnaynin ilan jihada kale aan khayr ku jirin walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwii la siiyey lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaanku khayra khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga iyo wanaag minhum waxaa ka mid ah ahlukitaabka almu'minuuna kuwa mu'miniin ah sida cabdillaahi ibnu salaam iyo saclaba ibnu saciid wa akharuhum badidooduna alfaasiquuna waa kuwa daacada rabbi ka baxay lan yaduruukum idin dhibi maayaan kuwa ahlu kitaabku haddaa mu'miniintii tihiin ilaa adaa dhib yar mooyaane aflagaado iyo edab daro mooyaane wax weyn idin gaadhsiin maayaan wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraan oo idinla dagaalamaanna yuwalluukum waxay idin jeedinayaan aladbaara dabooyinka dhabarkay jeedinayaan oo idin jilib dhigi maayaan uma laa yunsaruuna dabeed loo hiilin maayo oo gargaar heli maayaan duribad waxaa la yeelay calayhim korkooda ahlukitaabka iyo nimankaa yahuudeed adillatu dulli baa dhabarka loo saaray aynamaa huqifuu meel alla meeshii laga helaba ilaa bixablin min allah ay ilaa mutamasikiina inay qabsadaan mooyaane bixablin xadhig oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xadhig oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaaday xadhig alle inay qabsadaan iyo xadhig dad inay qabsadaan mooyaane dulli iyo liidasho ayaa hanti iyo hoyo ah waxaa lagu fasiray ilaa bixablin min allah sida aysarku iyo nahru khayrkuba uu hoosta ku tilmaamaya abu bakar jaabir ljazaa'iri raximahullah xablullah waa inay islaamaan oo diinta soo galaan dee markaa la dulayn maayo lana dili maayo waa darajoobayaan xablu naasna cid ka xoog iyo cudud badan inay ku tiirsanaadaan mooyaane iskood uma taagnaan karaan oo wax uma qabsan karaan oo nahrul khayrka hoose waa aysarka xaashiyadiisa hoose wuxuu odhanayaa abubakar alxablu mustacaarun huna lilcahdi ay ilmucaahadati alatii tarbituhum bidowlatin qawiya ka britaniya wa amriika al'aan ila sheekhu mucaasir buu hayo waa soo dhowaaday allahu naxariisto hadda waa dhintee laakiin dee casrigan uu noolaa marka waxa uu yidhi xadhigga dadka waxaa looga jeedaa inay dowlad ka xoog roon mucaahadiya ballan la galaan oy ku tiirsanaadaan mooyaane sida imika xaalkoodu yahay ee ingiriis iyo maraykan ay ugu tiirsan yihiin waana arrin waaqiciyaho dee dowladaha waaweyn inay dhabarka saaraan mooyaane iskood waxba umay noqdeen ee waa la koolkoolinaya waa la garab taagan yihi fulaynimo iyo dullina waxa ugu filan dee waa idinka arkay caruurta filastiiniyiinta ee dhagaxaanta ku tuuraya ee wax alla wax kale ka faramadhan iyagoo waxay ku raran yihiin aada aragteen dee haddana iyagoo sakadaha yaacayo ilmo yaroo carruur yeryanayo ayaad arkaysaa marka rag u kacuun baa la waayo waa dulli w marka wa xablin min annaas waa inay cid un ku tiirsanaadaan baa sheekhu yihi raximahullah waxaa kaloo lagu fasiray wa xablin min annaas in waxa weeyaan ay jizyada ogolaadaan oo ay jizyada bixiyaan iyagoo dulaysanay xukumka islaamka ku hoos noolaadaan ilahay waxa u yihi duribad waxaa la yeelay calayhim korkooda nimanka yahuudeed adillatu dulli aynamaa tuqifuu meel alla meeshii laga helo dulli baa korkooda la yeelay ilaa bixablin min allah ilaa mutamasikiina bixablin xadhig iyagoo cuskadoo ku dhega mooyaane xadhiggaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaadayoo inay islaamaan mooyaane si kale dulli uga badbaadi maayaan iyo wa xablin xadhig inay qabsadaan mooyaane xadhiggaasoo min annaasi dadka ka ahaaday oo ciddee ka xoog iyo cudud weyn inay dhabarka saaraan oo ku tiirsadaan mooyaane iyagu iskood waa u dullaysan yihiin oo wax iska celin maayaan alla waxau ihi wabaa-u waxay la noqdeen wabaa-u waa noqdeen oo biqadabin cadho ayay la noqdeen cadhada oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay waduribad waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskana baahi iyo caydhnimo ay ka baqanayaan baa caloosha iyo beerka loo geliyey oo waa dabaka warwar bay qabaan wax kastoo ay haystaan alla waxau ihi dalik ay dillatu walgadabu walmaskana ismu ishaaruhu madkuurnimo wuxuu ugu noqon dulliga iyo cadhada iyo baahida hore loo soo sheegay macnuhuna waxa uu noqonayaa daalika arrinkaa lasoo sheegay ee dullinimada la korkooda la yeelay iyo cadhada alle iyo baahida ah waaqicun wuxuu ugu dhacay arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaadeen sababkeeda arrinkaasi ugu sugnaaday yakfuruuna kuwa ka gaaloobaya inay ahaadeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaaloobaya oo wayaqtuluuna laynaya alambiyaa ambiyadana bigayri xaqin xaqdarra ku laynaya inay ahaayeen nebi wal oo la dilana xaqdarraa lagu dilay oo nebi xaq lagu dilaa ma jiro laakiin waxay culimmadu yidhaahdaan halkan oo kale bigayri xaqin waa sifatun kaashifa waxay sii caddaynaysaa uun xaqdarraday ku sugnaayeen ee lagama fahmayo mafhuumma leh dee nebi la dilo xaq lagu dilaa inuu jiro suurtagal ma aha alla waxau ihi daalika arrinkaa lasoo sheegay oo macnaha dilka ay ambiyada laynayeen iyo aayaadka ay ka gaaloobayaanna xaasilun isaguna wuxuu ku dhaco ugu sugnaaday bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaankay alla caasiyeen sababkeeda ayay ku sameeyeen arrimaha wa kaanuu wa bisababi kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen sababkeeda kaasina ugu sugnaaday yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen markaa tan dambe bimaa casow wa kaanuu yactaduun waxaa la yidhaha waa cilat lcilla waa cillada cilladeydii oo cilladii hore ee dulliga iyo cadhada iyo baahida korkooda waxaa loo yeelay biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alambiyaa yacni ta hore cilladeedu waxay ahayd kufriga iyo qatliga sababkiisa tan kalena waa cilatul cilla oo kufrigay galeen iyo qatligay sameeyeen sababkiisuna waxa weeye bimaa casow wa kaanuu yactaduun waayo cisyaanka iyo dembiga iyo dulmiga qofku dabarka hadduu ku goosto waxa dee ay dhexalsiinaysaa gaalnimo inuu galo oo culimmadu waa ku idhaa almacaasi bariid lkufri alla waxa u ihi laysuu may ahaanin nimanka ahlu kitaabku sawaan kuwa siman ee waa kala duwan yihiin min ahli lkitaabi kuwii kitaabka la siiye waxaa ka mid a ummatun ummad baa ka mid a qeyb baa ka mid a ummadaasoo qaa'imatun ay qaa'imatun biamri illaah ilaahay amarkiisa ku taagan oo alla adeecaysa ama qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan oo tawxiidka ku taagan ayaa ka mid a ahlu kitaabkii sidii raggii rag ahaa ee cabdillaahi ibnu salaam iyo kuwaasoo yatluuna akhrinaya aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qur'aaniga akhriyaya aanaa alleyl habeenka saacadihiisa akhrinaya walxaal hum iyagu yasjuduuna ay yusalluuna ay tukanayaan oo waa min itlaaqi اljuزءi wa iraadati اlkulli sujuud oo arkaanta ugu mudan salaada ka mida la cabiray waxaana loo jeedaa salaada oo dhan waxaanay tilmaamaysaa fadlu qiraa'ati اlqur'aani asnaaءa aلsalaaة salaatuleylka iyo qiyaamka dhexdiisa qur-aanka in la akhriyo fadliga iyo faa'iidada uu leeyahay baa laga qaadanaya yuuminuuna waxay rumaynayaan nimankaasi bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe wayaamuruuna waxaanay farayaan dadka bilmacruufi wanaaga wayanhawna waxaanay ka reebayaan cani lmunkari xumaanta wayusaaricuuna waxaanay u degdegayaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisay ku degdegayaan oo u kala dheeraynayaan oo musaaracadu ficilka saaraca wuxuu ku gudbaa ilaa e fii kuma gudbo laakiin culimmadu waxay yidhahdeen fii halkan waxaa loo geliyey muraadku waxa weeyaan wanaagga ay ku dhex jiraanee marka horeba aanay ka dheerayn ayay haddana u kala dheeraynayaan oo u kala baratamayaan marka wayusaaricuuna waxaanay u kala dheeraynayaan oo u kala degdegayaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisa ay ku sugan yihiin bay u kala dheeraynayaan oo khayraadka dhexdiisa bay ku kala dheeraynayaan wa ulaa'ika kuwaasi min asaalixiina kuwa wanaagsan bay ka mid ahaadeen ee af iyo adinba u hagaagay wamaa yafcalu wax alla waxay sameeyaanoo min khayrin wanaag iyo khayrana falan yugfaruuhu laga qarin maayo lagana qadin maayo oo labada ficil waxaynu uga macnaynay macna alxirmaan iyo macna asatri wataqdiya ficilka kafara markuu taqdiyada iyo qarinta uun tilmaamayo hal mafcuulun buu qaato ay laba ma qaato halkana imika laba mafcuul baa ka muuqda oo ficilka yugfaruuhu ee mugayaru siiqaha ama majhuulka loo bineeyey dee ficilka haddii majhuul laga dhigo mafcuulka hore naa'ib buu noqdaa ka dambena toos buu u qaataa marka kii hore waa waawul jamaacaha oo naa'ibu faacilka ah kii labaadna waa hudaa damiirka baariska ee muuqda kol haddii laba mafcuulla u noqday kafaradii taqdiyada ahayd waxaa la dhansiiyey macna alxirmaan oo waxaa la yidhaha afcaal alcataa waalxirmaan ayaa laba laba mafcuul qaata sida actaa iyo aataa iyo xarama marka falan yugfaruuhu waa macnihii qarinta iyo xirmaanka laga wada macnaynayaa oo laga qarin maayo wanaagoodii lagana qadin maayoe abaalkooda waa qaadanaya aslulkufrina luqada carbeed assitru wataqdiya wax la qariyaa la yidhaah oo aayaddii qur-aanka id waati ahayd kamahali kaysin acjaba alkufaara nabaatuhu alkufaara gaaladii maahee waa beeralayda waayo midhaha iyo shiniday beerayaan bay dhulka hoostiisa ku qariyaan marka waxaa la yidhi macnaha sharciga ah iyo macnaha luqawiga ee kufrigana ma yacni waxa ka dhexeeya mushaabahada ka dhexaysa waxa weeye waa macnaha qarinta guudo sidaa dee qofka beeralaydu midhaha uu qarinaya ama wax kale qofka u qarin karo ayaa gaalku nicmat allaahi calayhi buu qarinaya uu ka gaaloobaya uu dafiraya wamaa yafcalu waxay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yugfaruuhu laga qarin maayo lagana qadin maayo wallahu allana caliimu waa kii u ogaal badan bilmuttaqiina kuwa alla ka baqa hadduu og yahayna waa abaalmarinaya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuqniya ka tari maysa canhum iyaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaadum ubadkoodu toona min allahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa ka tari maayaan shay a waxba oo kama celin karaan oo haddaan ubadkiiyo amwaashu aanay waxba u tarayn ma wax kaloo wax u tarayaa jira may shayna anfici maayo waxa si amwaashiya ubadka loo cabiree gaar loogu soo soocay adduunyada markay dhibaatooyinku ku dhacaan waa labadii inta ugu badan xaggooda ay ku baxsan jireen kuwiina maanta waxba u tari maayaan wax kalena hadalkiisa badaa wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi alla waxau ihi mahalu ma ay mahalu ihlaaki ma shay baabi'intiisa la baabi'inayo tusaalihiis iyo masalkiisu waxa weeye shaygaasoo yunfiquuna ay gaaladu ku bixinayaan fii haadihi tani dhexdeeda alxayaati ee nolosha ah addunyaa ee liidata ama dhow gaaladu nolosha tan adduunyo waxay ku bixinayaan baabi'inta laga baabi'inayo ee aakhiro aanay midho ka goosanayn masalkeedu wuxuu la mid yahay ka masali riixin ey ka masali ihlaaki riixin dabayli baabi'inta ay baabi'isoo kale weeyi dabaysha oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow daran ama hanfi iyo kulayl daran dabayshaasoo asaabad haleeshay oo ku dhacday xarsa qowmin qolo beertood qolada oo dalamuu dulmiya anfusahum nafahooda oo fa ahlakathu dabeed ay halaagtay oo dabayshii beertaa ay baabi'isoon ay waxba ka baaqi yeelin macnihiiyo muraadku waxa weeye gaaladu waxay adduunyada ku bixinayaan sida loo baabi'inaya aanay waxba uga baaqi noqonayn waxay la mid tahay sida dabaysha iyo hanfiga beertaa ku dhacay u baabi'iye oo kale oo kuwan beerta lihi wakhtigay ugu baahi badnaayeen siday uga baaba'deen ay waxba ugu intifaacin oo kale ayaa gaaladuna adduunyo wax alle waxay ku soo bixiyeen maalintay ugu baahi badnaayeena aakhiro midho ka goosan maayaan ilan waa waxaan iimaan ku salaysnayn oon ilaahay dartii loo samaynay wamaa dalamahum allah ilaahay ma dulmiin kuwa camalkooda uu baabi'iyey walaakin ha yeeshee anfusahum nafahooda ayaa yadlimuuna ay dulmiyayaan oo iyagaa gaalnimo galay alla waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tattakiduu ha ka yeelanina bitaanatan xoghayn iyo saaxiib hoosaad sirtiinna aa ku qarsataan aslulbitaana waxaa la yidhaha marada jidhka xigta waxaa kaloo la yidhi bitaana waa min albatni oo qofka aad isku calool tihiin iyo isku sir ee wax walba aad ku aaminto waxa uun looga jeedaa markaa qof sokeeye kuu dhow oo wax walba aad ku aaminto ha ka dhiganin itakhada laba mafcuul bay qaadataa ee kawara usoo qadar kii dambena waa yaallaa macnuhuna wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tattakiduu ay laa tattakhiduuhum ha ka yeelanina damiirku wuxuu u noqonayaa gaaladii lagu soo sheegay ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a kuwaasaa damiirku u noqonaya macnuhuna waxa weeye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow laa tattakhiduuhum gaaladaa la soo sheegay ha ka yeelanina bitaanatan saaxiib hoosaad idin dhow oo aada waxa weeyaan sirtiinna ku aamintaan ha ka yeelanina saaxiib hoosaadka ama xokayntaa hoose oo min duunikum ay min gayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah aan muuminiin ahayn oo suyuuti waxau odhanayaa min duunikum ay min gayrikum ilan waa gaalo oo idinka mid ma ahay laa ya'luunakum kuwa gaaladihi laa ya'luunakum idinkala gaabin maayaan khabaalan ay fasaadan baynakum dhexdiinna inay fasahaadiyaan oo dhibaato ay dhigaan ka gaabin maayaan oo idinka gaabsan maayaan wadduu waxay jeclaadeen maa canidtum ay canatakum dhibaatadiinay jeclaadeen maadu waa masderiyo ficilka canidtum canatakum masder baynu ka keennay ay wadduu mashaqatakum ay canatakum dhibaatadiinay jeclaadeen inay idin dhibaan qad badad way muuqatay albaqdaau nacaybshaha iyo colaadu min afwaahihim afkooday ka muuqatay wamaa tukfi waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu ayaa akbaru kana weyni badan uurka waxay ku hayaan baa afka waxay ka yidhaahdeen ka weyn qad bayannaa dhab ahaan baanu idinku caddaynay lakum idinka al aayaati aayaadka in kuntum haddaa aateen tacqiluuna kuwa wax kala garanaya macnuhu waxa weeyaan muuminiinay haddaad caqli iyo garasho iyo garaad leedihiin kuwa sidaa idiin gelaya dee sokeeyaha ka dhiganina dee maantana ayaan darada jirta madax iyo mijaba waxa weeyaan la taliyayaasha iyo xoghaynta iyo waxaa laga yaabaa arrimaha masiirigaa waxaa wax la weydiiyaa inay noqdaan kuwa aan islaamba ahay gaalka arrimaha adduunyaha haddii laga tacaamulayo oo shaqa idin dhex maraysa iyo arrimo kale waa halkeeda laakiin umuurta qadaayaadka muslimiinta ee masiiriga ah ee aayahooda diineed iyo duunyaba ay ku jirto gaalma mudna in lagala tashado waayo ninkaad ka tashan lahayd dee lalama tashado ee colka iyo cadowga kuwa ahaa alla waxau ihi ha antum idinku ulaayi kuwaasaa tihiin mubtadiya khabar marka la ysaga dhigo ama ha antum idinku ulaayi yaa ulaayi kuwaasow marka munaada xarfu nidihiisii maxduufi ay laga dhigo tuxibuunahum khabarka halkaa rid waxaad jeclaanaysaan gaalada walaa yuxibuunakum iyagu idinma jeclaanayaan oo dan iyo muraad idinkama laha wa tuuminuuna waad rumaynaysaan idinku muuminiintiihe bilkitaabi kullih ay ilkutubi kulliha ashwaa jinsiye e kutubtoo dhan waad rumaynaysaan idinku iyaguna kitaabkiina iyo ku kala toona ma rumaysna waidaa laquukum markay idinla kulmaana qaaluu waxay afka baarkiisa ka odhanayaan aamanaa waa rumaynay waa munaafiqnimo waidaa khalow marka ay gooni iyo gaar isu noqdaan cadduu way qaniinayaanu calaykum ay liajlikum calaadu waa bimacna laame idinka dartiin bay u qaniinayaan allanaamila faraha caaradooda ayay idinka dartiin u qaniinayaan min alkayd ciil iyo cadho darteed qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow muutow dhinta gaaladii ay bikaydikum cadhadiinniyo ciilkiina ku dhinta waayo ina allaha alle caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ee qalbiyada ku qarsoon ilaahay waa u qeexan yihiin oo kama qarsoona in tamsaskum hadday idin taabato muslimiintii ee xasanatun wanaag oo khayr iyo wanaag aada heshaan tasuuhum way xumaynaysaa gaalado waa ka murugoonayaan wain tusibkum hadday idin haleesho sayi'atun xumaan oo dhibaata idinku dhacdana yafraxu waa ku farxayaan bihaa dhibaatada idinku dhacday wain tasbiruu haddii aada sabirtaan oo dhibkooda iyo adiyadooda u adkaysataan oo watattaquu alle aad ka baqdaan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum shirqoolkooda iyo dhagartoodu shay ah waxba idin dhibi maayaan oo idin yeeli maayaan waayo ina allaha alle ayaa muxiitun koobay oo ka wareegay bimaa yacmaluun wax alla waxay maleegayaanay samaynayaan ilaahay baa koobay oo arkaya oo og oo awood u leh oo idinka qabanaya wallahu aclam